بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo ayagu waxay qabaanba muxaadarada ay ku socotay badankeed masaladii aljahlu bilcudur alcudru biاljahli baan u jeedaa fii masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood culummada fuqahada ah qadiyaddan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culummo badan oo ka mida maalikiyada iyo axnaafta iyo fuqada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudurdaaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaannay ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caa waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood mooddo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlkaa marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanayaan alkhaطأu fi الsharaa'ici waاljahlu fi الsharaa'ici wاlkhaطأu fi الtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaan hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way egahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimu lislaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daartu ku koray markay fiirinayaan haddana waxay idhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo joogaa mise waa nin daar kufriyo waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehjad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyo islaamkii culummada kafa ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaalaa ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waa dhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daar kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama waddan islaamba buu ku koray laakiin meel miya oo erigo-ano hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhoweyn buu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin bilislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluum min addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihiin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqon sidaa ay sidaa weydiintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la takfiirinhaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maayo hawsha maanan fahmine sheeke cidlad haysaan iyo warga leexdiya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimu lislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimu lislaam oo waddan islaamna ku soo koray culummai islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'iduu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii uu masaladu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weyno macluum min addiini bidaruura sida salaada wujuubkeeda zakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horaba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkira salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahdo khamradaa bannaan baa la takfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaaddu unbaa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaaddu unbaa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan la isla guursanaynin waa min masaa'il alkhaasa culummad baa ka warqaba gabadhiyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baad dhihi maba meherba iima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadha dhahay aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaasha weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysa waaba ku xadgudbeen mughaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkae hoose ee daqiiqe min alcilmi daqiiq aw alkhafiy aw cilmu alkhaasa ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la tagfiirin bay taagan yihin madhabulfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa raggii u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad mooddaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi اlakbar safxada laba boqol iyo toddobo badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad boqol soddon iyo labo waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'ilaan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu اlkhaas iyo cilmu اlcaama alimaamu shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada saddex boqol konton iyo toddobo safxada saddex boqol iyo lixdanna waa kaga hadla ragga qaadaadhigay qadiyad
bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo iyagu waxay qabaanba muxaadaradu ay ku socotay badankeed masaladii aljahlu bilcudur alcudru biاljahli baan u jeedaa fii masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood ee culummada fuqahada ah qadiyadan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culummo badan oo ka mida maalikiyada iyo xanaafta iyo fuqahada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudurdaaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaana ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay
inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caaw waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood mooddo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlkan marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanhayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanhayaan alkhaطأu fi الsharaa'ici waاljahlu fi الsharaa'ici wاlkhaطأu fi الtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaana hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way egahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimulislaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daartu ku koray markay fiirinayaan haddana waxay yidhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo joogaa mise waa nin daar kufriya waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehjad cidla'a iyo erigo'an iyo meel baadiyo islaamkii culimmadaba kafa ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaala ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waa dhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daar kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama waddan islaamba wuu ku koray laakiin meel miyaa oo erigo'ano hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhowaynbuu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin bilislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluum min addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihiin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa ay sidaa weydiintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la tagfiirinaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maayo hawsha maanan fahmine sheeke cidlad haysaan iyo warga leexdiya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimulislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimulislaama waddan islaamna ku soo koray culummaiyo islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'iduu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii masaladuu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weyno macluum min addiini bidaruura sida salaadda wujuubkeeda zakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horeba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkira salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahdo khamradaa bannaan baa la tagfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaaddu unbaa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaaddu unbaa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan la isla guursanaynin waa min masaa'il khaasa culumad baa ka warqaba gabadhiyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baad dhihi maba meherba iima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsan odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadha isha dhashay aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaashay weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysa waaba ku xadgudbeen mughaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarka hoose ee daqiiq ee min alcilmi اdaqiiq aw alkhafiy aw cilmu اlkhaasa ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la tagfiirin bay taagan yihin madhab اlfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa raggi u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad mooddaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi اlakbar safxada badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'ilaan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiilgelin iyo kuwa u galo cilmu اlkhaas iyo cilmu اlcaama alimaam shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada axada waa kaga hadla ragga qaadaadhigay qadiyad
bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wاsalaam calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo iyagu waxay qabaanba muxaadarada ay ku socotay badankeed masaladii aljahlu bilcudur alcudur biاljahli baan u jeedaa fii masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood ee culummada fuqahada ah qadiyadan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culamo badan oo ka mida maalikiyada iyo xanaafta iyo fuqahada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudurdaaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaannay ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caaw waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahab ilarbaca ku saabsanaa ood mooddo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlka marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanhayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanhayaan alkhaطa'u fi اsharaa'ici waاljahlu fi اsharaa'ici wاlkhaطa'u fi اtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaana hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way eegahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimul islaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam
ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daartu ku koray markay fiirinayaan haddana waxay idhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo jooga mise waa nin daar kufriya waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehjad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyo oo islaamka iyo culummada kafe ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaala ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waa dhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daar kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama waddan islaambabuu ku koray laakiin meel miyaa oo erigo-ano hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhoweyn buu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin bilislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluumina diini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihiin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa ay sidaa weydiintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la tagfiirinaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maayo hawsha maanan fahminay sheeke cidlad haysaan iyo warga leexdaya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimulislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimulislaama waddan islaamna ku soo koray culummai islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'ildu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii uu masaladu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weyno macluumina diini bidaruura sida salaada wujuubkeeda sakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horeba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkira salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahdo khamradaa bannaan baa la tagfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaadduun baa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaadduun baa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan la isla guursanaynin waa min masaa'il khaasa culumad baa ka warqaba gabadh iyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baad dhihi maba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooyba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadha isha dhashay aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaashay weeye guursan maayo
ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyn soomaalida ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysid waaba ku xadgudbeen muqaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkee hoose ee daqiiqe min alcilmi اdaqiiq aw alkhafiy aw cilmu اlkhaas ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la tagfirin bay taagan yihin madhabulfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa raggi u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad moodaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi اlakbar safxada badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'ilaan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiilgelin iyo kuwa u galo cilmu اlkhaas iyo cilmu اlcaama alimaam shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada safxada waa kaga hadl ragga qaadaadhigay qadiyad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد وحين حالي سوى مري علماء المسلمين خاصة مذاهب أفرتا وأيقوا وحي قبام محاضرة يكون سعوتي بلانكيت مسألة الجهل بالعذر العذر بالجهل بان وجد في مسائل الكفر والشرك waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood culummada fuqahada ah qadiyaddan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culummo badan oo ka mida maalikiyada iyo xanaafta iyo fuqahada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudurdaaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaannay ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caa waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood mooddo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlka marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanayaan alkhaطأu fi الsharaa'ici waاljahlu fi الsharaa'ici wاlkhaطأu fi الtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaana hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way eegahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimulislaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daartu ku koray markay fiirinayaan haddana waxay idhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo joogaa mise waa nin daar kufriya waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayo mise waa nin mar ehjad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyo islaamkaiyo culummada kafa ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiiro culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaala ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waa dhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daaru kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama wadan islaambaba ku koray laakiin meel miya oo erigo ano hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhowaynba ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin bilislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluumin addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa ay sidaa wey diintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la takfiirinaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maayo hawsha maanan fahmine sheeke cidlad haysaan iyo wariga leexdiya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimulislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimulislaama waddan islaamna ku soo koray culummai islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'iduu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii uu masaladuu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weyno macluumina diini bidaruura sida salaada wujuubkeeda sakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horeba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkira salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahdo khamradaa bannaan baa la takfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaadduun baa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaadduun baa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan la ysla guursanaynin waa min masaa'il alkhaasa culumad baa ka warqaba gabadhiyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baadhihi maba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadhash aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaashay weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysa waaba ku xadgudbeen mughaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarka hoose ee daqiiqe min alcilmi adaqiiq aw alkhafiy aw cilmu alkhaas ay fuqaadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la takfiirin bay taagan yihin madhabulfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa raggi u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad moodaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi lakbar safxada laba boqol iyo toddobo badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad boqol soddon iyo labo waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'ilaan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu lkhaas iyo cilmu lcaama alimaamu shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada saddex boqol konton iyo toddobo sabxada saddex boqol iyo lixdanna waa kaga hadl ragga qaadaa dhigay qadiyad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo iyagu waxay qabaanba muxaadarada ay ku socotay badankeed masaladii aljahlu bilcudur الcudr bاljahli baan u jeedaa fii masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood culummada fuqahada ah qadiyaddan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culamo badan oo ka mida maalikiyada iyo xanaafta iyo fuqada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudur daaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaana ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caa waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood moodo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlka marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanayaan alkhaطأu fi الsharaa'ici waاljahlu fi الsharaa'ici wاlkhaطأu fi الtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaan hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way eegahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimul islaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daarta ku koray markay fiirinayaan haddana waxay idhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo joogaa mise waa nin daar kufriya waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehijad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyooo islaamkaiyo culummada kafa ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaala ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waa dhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daaru kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama waddan islaambuba ku koray laakiin meel miya oo erigo-an oo hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhoweynbu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can اlislaami wاlmuslimiin fii daari kufrin waxarbin xadiidu cahdin biاlislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluum min addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa ay sidaa weydiintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la takfiirinhaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maayo hawsha maanan fahminay sheeke cidlad haysaan iyo warga leexdaya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimulislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimul islaama waddan islaamna ku soo koray culummai islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'iduu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii uu masaladu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weynoo macluum min addiini bidaruura sida salaada wujuubkeeda sakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horeba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkira salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahda khamradaa bannaan baa la takfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jebiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaadduun baa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaadduun baa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan la isla guursanaynin waa min masaa'il khaasa culumad baa ka warqaba gabadh iyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baadihii maba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooyba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadhash aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaasha weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysa waaba ku xadgudbeen muqaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkae hoose ee daqiiqe min alcilmi اdaqiiq aw alkhafiy aw cilmu اlkhaas ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la tagfiirin bay taagan yihin madhab اlfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa raggi u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeya aad moodaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi lakbar safxada badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'ilaan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu lkhaas iyo cilmu lcaama alimaam shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada axada aana waa kaga hadla ragga qaadaadhigay adiyad
bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo iyagu waxay qabaanba muxaadarada ay ku socotay badankeed masaladii aljahlu bilcudur alcudur biاljahli baan u jeedaa fii masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood culummada fuqahada ah qadiyadan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culamo badan oo ka mida maalikiyada iyo xanaafta iyo fuqahada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudur daaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh
waxaynu tilmaanay ay dhici karto itlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caaw waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood mooddo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlka marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilkaa laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanhayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanhayaan alkhaطأu fi الsharaa'ici waاljahlu fi الsharaa'ici wاlkhaطأu fi الtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaana hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way eegahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimul islaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daartu ku koray markay fiirinayaan haddana waxay idhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo joogaa mise waa nin daar kufriya waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehijad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyo oo islaamkiiyo culummada kafa ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaala ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waadhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daaru kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama waddan islaambuba ku koray laakiin meel miya oo erigo-an oo hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhoweynbu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin cani alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin biاlislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluum min addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihiin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa ay sidaa wey diintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la tagfiirinhaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maha iyo hawsha maanan fahmine sheeke cidlad haysaan iyo wariga leexdiya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimulislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimul islaama waddan islaamna ku soo koray culummaiyo islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'ildu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii masaladu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weyno macluum min addiini bidaruura sida salaadda wujuubkeeda sakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horeba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkira salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahda khamradaa bannaan baa la tagfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaadduun baa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaaddoun baa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan la ysla guursanaynin waa min masaa'il alkhaasa culummad baa ka warqaba gabadhiyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baadihi maba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadha aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaasha weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysid waaba ku xadgudbeen muqaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkae hoose ee daqiiqe min alcilmi اdaqiiq aw اlkhafiy aw cilmu اlkhaas ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la tagfiirin bay taagan yihin madhab اlfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa ragga u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad moodaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi اlakbar safxada badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaam shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'il aan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu اlkhaas iyo cilmu اlcaam alimaam shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada safxada waa kaga hadla ragga qaadaadhigay qadiyad
bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo iyagu waxay qabaanba muxaadarada ay ku socotay badankeed masaladii aljahlu bilcudur alcudur biاljahli baan u jeedaa fii masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood culummada fuqahada ah qadiyadan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culamo badan oo ka mida maalikiyada iyo xanaafta iyo fuqahada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudurdaaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaana ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caa waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood moodo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlkan marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanhayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanhayaan alkhaطa'u fi اsharaa'ici waاljahlu fi اsharaa'ici wاlkhaطa'u fi اtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaana hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way eegahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimulislaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daartu ku koray markay fiirinayaan haddana waxay idhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo jooga mise waa nin daar kufriyo waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehijad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyo oo islaamkiiyo culummada kafa ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay qadi marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaalaa ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waa dhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daaru kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama waddan islaambuba ku koray laakiin meel miya oo erigo-an oo hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhoweynbu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin bilislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluumin addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihiin hadduu ku khaldamo waxaa la dhihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa ay sidaa wey diintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la takfiirinhaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maha iyo hawsha maanan fahmine sheeke cidlad haysaan iyo wariga leexdiya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimulislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimulislaama waddan islaamna ku soo koray culummai islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'ildu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii masaladu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weynoo macluum min addiini bidaruura sida salaadda wujuubkeeda sakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horeba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkira salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahda khamradaa bannaan baa la takfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin anna alqaatila yumnacu min almiiraat wadaadduun baa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaadduun baa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan la ysla guursanaynin waa min masaa'il alkhaasa culumad baa ka warqaba gabadhiyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baadhihi maba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooyba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadhaaabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaasha weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysid waaba ku xadgudbeen muqaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkae hoose ee daqiiqe min alcilmi اdaqiiq aw alkhafiy aw cilmu اlkhaas ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka waa in hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la tagfiirin bay taagan yihin madhab ulfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad mooddaa raggu u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad mooddaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi اlakbar safxada badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'ilaan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu اlkhaas iyo cilmu اlcaama alimaamu shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada safxada waa kaga hadlo ragga qaadaadhigay qadiyad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu xalay soo maray culammada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo ayagu waxay qabaanba muxaadarada ay ku socotay badankeed masaladii aljahlu bilcudur alcudur biاljahl baan u jeedaa fii masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood ee culummada fuqahada ah qadiyaddan mowqifkooda ka aadan laba in loo kala jebin karo culamo badan oo ka mida maalikiyada iyo axnaafta iyo fuqada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudurdaaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaana ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caaw waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood moodo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlkan marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanayaan alkhaطأu fi الsharaa'ici waاljahlu fi الsharaa'ici wاlkhaطأu fi الtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaana hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way egahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimulislaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daartu ku koray markay fiirinayaan haddana waxay yidhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo joogaa mise waa nin daar kufriya waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehijad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyo oo islaamkiiyo culummada kafe ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaala ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaari bay taagan yihiin waa nin waadhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daaru kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaaladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xaggana muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama wadan islaambuba ku koray laakiin meel miya oo erigo-ano hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhoweynbu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin bilislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluumin addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari way taagan yihiin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa sidaa wey diintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la takfiirinaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maayo hawsha maanan fahmine sheeke cidlad haysaan iyo wariga leexdiya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimulislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimulislaama waddan islaamna ku soo koray culummai islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'ildu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii masaladu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weynoo macluumin addiini bidaruura sida salaadda wujuubkeeda sakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horeba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkara salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahda khamradaa bannaan baa la takfiirinhayaa bay waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaadduun baa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaadduun baa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan laysla guursanaynin waa min masaa'il alkhaasa culummad baa ka warqaba gabadhiyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baadmaba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kalooba ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadha aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaashay weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysid waaba ku xadgudbeen mughaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkae hoose ee daqiiqe min alcilmi addaqiiq aw alkhafiy aw cilmu alkhaasa ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la takfiirin bay taagan yihin madhabulfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa ragga u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad moodaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi lakbar safxada laba boqol iyo toddobo badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad boqol soddon iyo labo waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'il aan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu lkhaas iyo cilmu lcaama alimaamu shaafici imaam ahli الsunna waljamaaca kitaabkiisa arisaala taxqiiq axmed shaakir safxada axada waa kaga hadl ragga qaadaadhigay adiyad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah oo ayagu waxay qabaanba muxaadarada ay ku socotay badankeed masaladii aljahl bilcudur الcudr bاljahl baan u jeedaa fi masaa'il اlkufri washirki waxay ka qabeen baan xalay soo bilownay oo masaladii toddobaad ahayd waxaynu tilmaannay in loo qaybin karo laba kooxood ee culummada fuqahada ah qadiyaddan mowqifkooda ku aadan laba in loo kala jebin karo culamo badan oo ka mida maalikiyada iyo xanaafta iyo fuqada qaybo kaleba inay idlaaqaan inaan axad loogu cudurdaaraynin jahal uu ka jaahil yahay masaa'il kufriga iyo shirkiga ku lug leh waxaynu tilmaana ay dhici karto idlaaqaadkaas in quyuud ay leedahay inay sidaa tahayna waa daahiru cibaaraatihim khaasatan madhabka xanafiyada iyo maalikiyada nuquul arrintaa ku saabsanna waynu soo guurin caa waxaynu u gudbaynaa darafkii labaad ee culummada muslimiinta madahib alarbaca ku saabsanaa ood moodo inay yihiin siday u badan yihiinba idlaaqoodkooda qowlka marka wuxuu odhanayaa masaa'ilka in loo qaybiyo laba qaybood ruuxa jaahilka laftirkiisu la eego xaaladdiisa meesha uu ku nool yahay iyo meeshuu joogana la qiimeeyo marka masaa'ilka waxay u qaybinhayaan masaa'il macluum min addiini bidaruura mar waxay odhanhayaan masaa'il daahira mar waxay odhanayaan daruuriyaat اddiin mar waxay odhanayaan alkhaطأu fi الsharaa'ici waاljahlu fi الsharaa'ici wاlkhaطأu fi الtawxiid adoo anwaac fara badan magacyo badan baan u jeedaa oo kala duwan bay ku idlaaqaan laakiin nuxurka iyo macnahay toogan hayaan hal shay u yahay jaahilka laftirkiisu way egahayaan waxay leeyihiin ma nin hadda ka hor islaam ahaan jiray oo islaamnimo ku dhashay oo qadiimulislaam ahaa oo waa hore islaamka soo galay hataa hadduusan ku dhalanin waa hore islaam ama ku dhashay miya mise waa nin hadda diinta soo galoo ku cusub way eegahayaan dhanka makaanka iyo daarta ku koray markay fiirinayaan haddana waxay yidhi ma nin waddan islaam ku soo koray oo joogaa mise waa nin daar kufriya waddan gaala dhex joogay oon islaan iyo muslimiin arag ma nin muslimiinta ku dhex korayoo mise waa nin mar ehijad cidlaa iyo erigo-an iyo meel baadiyo islaamkii culummada kafa ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu la xidhiidho culummada iyo muslimiinta xaaladahaasay fiirinhayaan culummada u horraysay marka hadday sidaa tahay ninka diinta islaamka ku cusub ama meel muslimiinta ka fog oo ka baxsan magaalooyinka ku koray kadibna aysan u suuragelin inuu muslimiinta la xidhiidho oo mukhaalateeyo ama diinta ku cusub ama waddan gaala ku koray diinta wuxuu ku gafaba waa loogu cudurdaaray bay taagan yihiin waa nin waa dhoweyd soo islaamay xadiidu cahdin bilislaam ama daar kufri buu ku korayba nasha'a fii daari kufrin waddanka gaalladun haddee cilmi iyo diin iyo islaam kama jiro oo jahligaa ku badan xagganna muusan tamakunin inuu cilmigii diintii raadsado ama waddan islaambuba ku koray laakiin meel miya oo erigo-ano hayjad cidlo ah oon culummo iyo muslimiin ka dhoweynbu ku koray oo mana suuragelin inuu cilmigii raadsado ama gaadho hadduu sidaa yahay oo nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alislaami waalmuslimiin fii daari kufrin wa xarbin xadiidu cahdin bilislaam sidaa hadduu yahay masaa'ilka macluum min addiini bidaruura iyo masaa'ilka khafiga aba waa lagu cudurdaari bay taagan yihiin hadduu ku khaldamo waxaa lihi warwaad khaldantay hawshaa ka noqo sidaa ay sidaa weydiintu intii loo sheegay hadduu muran ka keeno bacdamaa loo caddeeyey hadduu muran ka keeno markaasaa la takfiirinhaya ninka asagu alaslu waa fiihi اljahlu waa loo cudurdaari laakiin in loo caddeeyo loo bayaamiyo keliya ku filan wixii intaa ka dambeeya hadduu jaqjaq iyo muran iyo garan maha iyo hawsha maanan fahminay sheeke cidlad haysaan iyo wariga leexdaya warka uu keeno markaasaa la xisaabinhaya ninkaas meeshaasay saareen oo asagii masaa'ilka loo kala qaybin maayo waxaa soo hadhay ninka asagu qadiimu lislaam ee islaamka ku dhashay ama waa horeba islaam waddan islaam ku soo koray ninka asagu noocaasa ee qadiimulislaama waddan islaamna ku soo koray culummai islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'iluu ku khaldamay ama masaladuu ka jaahil noqday ama kufriguu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii uu masaladu ku khaldamay ay tahay mas'alo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin mas'alo weynoo macluum min addiini bidaruura sida salaada wujuubkeeda sakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraam tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilkaa iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo kora ama waa horaba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkara salaaddu inay waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahdo khamradaa bannaan baa la takfiirinhayaa bay lein waaba gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiiraat wadaadduunbaa yaqaan ayaydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaadduunbaa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan laysla guursanaynin waa min masaa'il khaasa culummabaa ka warqaba gabadhiyo habaryarteed laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku geyin oo labaatan kala tirsataan baadhihi maba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kala tirsa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kaloo ka cararaanba masaladaa xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkay ah bay u ilma dhashay marka gabadha aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaasha weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi gooni ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan geyin soomaalidu ma aqaan meelay ka keenta masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysa waaba ku xadgudbeen muqaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkae hoose ee daqiiqe min alcilmi daqiiq aw alkhafiy aw cilmu lkhaasa ay fuqadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la tagfiirin bay taagan yihin madhabulfuqaha marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa raggii u horreeya qadiyaddaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado alimaam abu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad mooddaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi اlakbar safxada laba boqol iyo toddobo badaa'icu sanaa'ic mujalladka toddobaad boqol soddon iyo labo waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa asaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'ilaan jahli gelin oon cudurdaargelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu اlkhaas iyo cilmu اlcaama alimaamu shaafici imaam ahli sunna waljamaaca kitaabkiisa alrisaala taxqiiq axmed shaakir safxada saddex boqol konton iyo toddobo safxada saddex boqol iyo lixdanna waa kaga hadlo ragga qaadaa dhigay qadiyad
bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu xalay soo maray culummada muslimiinta khaasatan madaahibta afarta ah